eliyas gabose oo horey u sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa sheegay in asaga iyo xubno kale ay maxaabiis ku yihiin guryo ku yaala magaalada kismaayo muddo lix bilood ah intaa ka bacdi annagu waxaan joognaa kismaayo maxaabiis baan ku nahay maxaabiis horta lamaba dhihi kara waan afduuban nahay ficlan waa afduuban nahay aan maqli jiray diyaarad baa la afduubay iyo magafaa dad qabsaday iyo waxaasaan arki maqli jiree sanadkaanaanu aragno annagiiba maaragta arrintii ugu dhacday sidii magafayaasha loola haystaa ama afduubayaasha diyaaradaha la afduubi jiroo kale waxaanu muddo lix bilooda guri ugu xidhan nahay oo ciidamo wata maaragtay gawaarida gaashaaman oo kala duduwan oo nabad sugid leh oo boolis leh oo daraawiish leh ay afarta koonaba nooga fadhiyaan waad naga ra'yi duwan tahay oo keliya muddada lixda bilood hadda waxaan u xidhan nahay waa naga aragti duwan tihiin baan yaan u xidhan nahay aniga rag kale oo odayaal oo ila jooga iyo dhallinyaro yaryar oo maaragtay reerahoodii iyo carruurahooda iyo laga hortaagan yahay dhanka kale waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad ay ku sugan yihiin isaga iyo dadka kale ee la jooga isagoo sheegay in iyaga oo soddon ruux ay ku jiraan guryo dhowr qol ah marka caafimaadkuna ma fiicna dad soddon dhan oo guri ku jira oo musqulahooda aad garan kartaan oo biyo nadiif isay u heli karaan aad garan kartaan oo isay u kala seexan karaan aad garan kartaan soddon qof oo guri aan ka badnayn afar qol shan qol ku jira daaraddiisa yartaa habeenkii ay iska wada daadsan tahay situation noocaasa idinku waa diyaasi kartaan annaga waan afduubannahay nin baana u afduubannahay doorasho ka dhacday kismaayo ayaa taageerayaasha eliyas waxa ay u doorteen in uu yahay madaxweynaha maamulka la magacbaxay jubbaland balse doorashadaasi kadib waxa uu la kulmay cadaadis xooggan oo kaga imaanayay dhanka axmed madoobe